iga maqan dadawabiryaana laahay mustaf imaan maxamed faaraxaa la dhahaa xasan shiikh waxaan ka cabsanaa ilmaheen inaanu u soo deeyo saasaan ka cabsanaa saas sharaf maaan ilmaheena ilma la gata mahayn annaga ilmaheena rabnaa ilmaheena rabnaa ilaahay ka cabsada xasan shiikh qabriga yar ayaa lagu dhigaa ilaahay ka cabso war ilaahay ka cabso war iilka yar ayaa ku sugaya xasan shiikh waxaan taaganahay saacaan la joogo habeen hal wiilaa iga maqan mustaf imaan maxamed faaraxaa la dhahaa hooyo soomaaliya oo saan u ooynaysa ay war calooshaa ku hurto war ilmo waa leedahay war wax waa le war ilaahay ka cabso war ilmaheena hadda taa taagan yihiin war ilmaheena nala fasaxo war ilaahay ka cabsada midda dadawbere ee waxaa taagnaa xirigooldan bambaan nuugu dhuftay dhaawac yaraa meesha iga soo gaar hataa waa ku rafaadsanaa meeshaan hooyadeedi wiilkaasaa wiil aan ka qabnaa aabbahay qof waalan waayo baadiyoo jiraa marka dhibaatadaasaa qabnaa ilmo yaryar waaye waa lix iyo toban sano maxuu qaban karaa waxaa u mid wiil tumay afar jir ah yaa inta igu jira ilmaa iga soo wadeen ilmaa soo duufiyeen umula ahaa tuma iyoona afar beraa dhalanahay unuga isaan u dawuun yahay maalkinoo adii maalkinoo adii waxaa waaye unuga kii madax loowaay wuu qalalaa waa xanuunsan yahay unugaas waxaa rabaa inaan liii soo deeyo askarnima askarnima xoog kuugu daraa weligay ma arkin askarnimo xoog xasan shiikh oo xoog ku naqa askariga xoog leeyaa weligay ma arkin ficaatul noolaana ma arkin askariga xoog ku naqaysaa wuxuu dhahay xasan shiikh cadaalad maan xasan shiikh dooni mayno ma rabna nimanow naga gatow doona wiilo la gata ma haysano